Gudoomiyaha rugta ganacsiga degmada Buloberde Faarax Garaad Macalin iyo gudoomiyaha magaalada Buloberde Maxamed Cabdi Xasan ayaa si wada jira xariga uga jaray buundada degmada Buloburде oo dib u dayactir lagu sameeyey dib u dayactirka lagu sameeyey qaybo ka mid a buundada oo burbur xoogan uu soo gaaray ayaa waxaa iska kaashaday ganacsatada degmada Buloburде iyo shacabka degmadaasi Faarax Garaad Macalin gudoomiyaha rugta ganacsiga degmada Buloburде ayaa ka warbixiyey marxaladihii laga soo maray dib u dayactirka buundada degmada Buloburде lagu sameeyey dayactirka buundada degmada buloberde taasoo muddo fog oo laba sano ee ku astaysan uu soo gaaray dhibaato oo ku saabsan qarax oo dhibaato u geysta buundadaas sidaas daraaddeed maadaama bulshadu ay tahay mid aada iyo aada u weyn isticmaalka buundadana uu ahaa muhiim magaaladuna ay tahay bari iyo galbeed waxaa nagu qasbay inaan sameyno buundadaas maadaama ganacsatadii aan nahay meel ay wax noo soo maraan aan weynay sidaas daraaddeed buundadii tilaabtii ugu horreysoon qaadno waxay noqotay inaan dayactir kumeel gaar aan ku sameyno alxamdulilaahi dayactirkii kumeel gaarka aan ku sameynana si wanaagsan ayaa loogu dhaqmay haddana insha allahu tacaala gabagabadii ayaan soo gaarnay wax badanoo buundadaas oo cilladoo ka jiray ayaan ka xalinay berihii loogu talagalay waan keennay shubkiina waan gaarsiinay heerkaasay hadda ay wax noogu soo gabagaboobayeen maadaama heerar badan ay wax usoo mareen hawshaan waxay ku bilaabatay si isxilqaam ah oo bulshada iyo odayaasha dhaqanka degmada buloberde ayaa tashtay ganacsatadii ayaa qayb ka aheeday guddiga ganacsatada ayaan gudoomiye ka ahaa marka sidaas daraaddeed wadatashigii wax ka soo baxay in halkan laysu biirsado dhaqanka ayaa ninka ugu sarreeya ugaaska ayaa degmada yimiday wuxuu noo cilaamiyey in buundada laga shaqeeyo dhanka kale gudoomiyaha magaalada buloberde maxamed cabdi xasan ayaa u mahadceliyey cid kasta oo door ka qaadatay dayactirka buundada
waxaa u mahad celinayaa in alle intii ka qayb qaadatay hadday ahaaleed ganacsatada qurba joogta maamulka degmada buulburta odayaasha dhammaan bulshada qaybeeda kala duwan waa u mahad celinaa qof walba oo ka qayb qaatay maalkiisa iyo maskaxdiisana ku bixiyey waa u mahad celinaa intaas kadib wakhti dheer ayay buundadu noo socotay juhdi badan oo xooggan ayaa ku bixinnay alxamdulilah sidaa aragtaan buundada aad ayay u qurux badan tahay waxaa mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaa in alle intii ka qayb qaadatay inay buundadu ay sideedii hore ay ku soo laabato runtii iyadoo maalin farxadeed ah oo maalin ciidul adxa ay tahay haddana farxad kale waxaan la wadaagaynaa bulshada degmada buuliburto oo runtii buundadii maanta aan u xarag jarayno markii bulshadu ay isku tashato wax aad u qurux badan ayaa ka soo baxa degmada buuliburto waxaa lagu yaqaanaa dadka ku nool inay iskutashiga aad ugu fiican yihiin waxyaabaha iskutashiga hadda lagu dhistay waxaa ka mid a masaajidka buundada erboorka dib u dayactirka buundada buloberde lagu sameeyey oo ah mid ku meel gaar ah ayaa waxaa iska kaashaday ganacsatada magaalada iyo sidoo kale shacabka degmadaasi